الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dowladda jabuuti oo ku dhawaaqda inay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho eritereya haddaba arrinkan wuxuu ku soo kordhin karaa xasaradaha ka jira geeska afrika warbixin ayaad maqli doontaan taliska ciidanka gumaystaha yahuudda oo ku dhawaaqay inuu weerari doono dowladda iiraan iyadoo wax la iska weydiinayo nooca uu noqon doono duulaanka sahayanada ee ka dhanka dahraan khilaaf xooggan oo hareeya shirka madaxda kooxda riddada iyo hogaamiyaasha maamulada shaadaladirirka uga socda muqdisho qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah jufooyin ka tirsan beesha wacaysle oo tiro neef oo geela ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ee galgaduud kaasoo ay ugu talagaleen garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinkugu hayaa kulan ay barbar socotay dowro sharci ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo waxgaradka beesha luwaay oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobadaas iyo xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha cabdulqaadir rabbaani iyo suhayb ayaa caawa faafreebka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaashiina kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dowladda jabuuti oo ku dhawaaqday inay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho eritereya haddaba arrinkan wuxuu ku soo kordhin karaa xasaradaha ka taagan geeska afrika qodobkaas iyo sidoo kale taliska ciidanka gumaystaha yahuudda oo ku dhawaaqay inuu weerari doono dowladda iiraan waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga waxaa halkani ka soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani haya cabdulqaadir aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah caawa waxaynu ku eegaynaa websaytka ugu horeeya ee aan soo qabtay ayaa waxa uu yahay websaytka somaali memo waxa uu ku bilaabay warbixintiisa dowladda jabuuti oo ku dhawaaqday inay diyaar u tahay wadahadal ee la gasho eritereya haddaba arrinkan muxuu ku soo kordhin karaa xasaradaha ka jira geeska afrika wakiilka joogtada ah ee jabuuti u fadhiya qaramada midoobay maxamed siyaad ducaale waxa uu sheegay in ay doonayaan sidii xiriirka aan wanaagsanayn ee ay la leeyihiin dalka eritereya loo hagaajin lahaa jabuuti waxa ay diyaar u tahay in la caadiyeeyo xiriirka ay la leedahay dalka ay jaarka yihiin ee eritereya iyadoo la waafajinayo sharciga caalamiga ah waxa ay ku sheegeen waa sida uu yidhi maxamed siciid ducaale si kastaba ha ahaatee toddobaadkan aynu ku jirno ayay xukuumadda jabuuti dalbatay in ay diyaar u tahay in la dhexdhexaadiyo iyaga iyo sidoo kale dowladda kaafirada ee eritereya bashiirow markana bogga faafreebka wararka iyo sidoo kale mid ka mida wararkii uu daabacay midda ugu xiisaha badan ayaanu soo qaadanaynaa waxaana warbixintu ay leedahay idaacadda ciidanka yuhuudda ayaa ka dhawaajisay in ciidankeeda ay u diyaargaroobeen sidii ay u weerari lahaayeen iiraan idaacaddan ayaa waxa ay tibaaxday in weerarku noqon doono mid aan horay loo arag hanjabaadan ka imaanaysa dhanka yuhuudda ayaa intaa ku daraysa in ciidamadoodu garab ka heli doonaan saaxiibada ay ku leeyihiin mandiqadda bariga dhexe bashiirow hadalkaas ayaa waxa uu muujinaya in yuhuuddu ay usoo diyaargaroobeen dagaal ay ku qaadaan dowladda shiicada ah ee iiraan haddaba marka ay yuhuudda ku dhawaaqayaan hadalkaas waxaa soo socda in bara muhiim ah ama xubno muhiim ah oo dowladdaas ka tirsan ay yuhuudda dili doonaan sida looga bartay weeraradoodii dhowaanahanba ay ku qaadayeen shiicada iyo sidoo kale xulafadeeda sidoo kale bashiir waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah warbixinada ee daabacday wakaaladda shahaada warbixintan aan iminka gacanta ku hayo waxa ay leedahay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda ingiriiska boris johnson ayaa buug cusub uu qoray waxa uu daha kaga feeday dhacdo qabsatay isaga oo xukunka jooga taas oo la xiriirta benjamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yuhuudda waxa uu sheegay in maalin ay xafiiska ku wada sugnaayeen uu netanyahu u dalbaday in uu galo suuliga balse uu ku xiray qalabka wax lagu dhegaysto boris johnson ayaa buuggaas xusuus qorka ah ee lagu magacaabo enlishid waxa uu sheegay in arrintaas ay kashifiyeen ilaaladiisa gaarka ah netanyahu ayaa la sheegay in sidan oo kale uu aqalka cad ugu xiray qalabka wax lagu jaasuuso cabdulqaadir inta aadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada mar kale waad mahadsan tahay bashiirow hadalhayntii ugu weyneyd ee afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay waxa ay ahayd khilaafka xooggan ee hareeyey shirka madaxda kooxda riddada iyo maamulada shahadala dirirka ah ee uga socda muqdisho ismariwaa siyaasadeed ayaa ka taagan shir magaalada muqdisho uga socday madaxda kooxda riddada iyo hogaamiyeyaasha maamulada shahadala diriryada ah ee ka jira dalka shirka oo galay maalintiisii saddexaad oo xiriir ah ayay isku fahmi la'yihiin murtad xasan garguurta iyo qaar ka tirsan madaxda maamulada riddada ah ila wareede ayaa waxa ay sheegayaan in dhinacyadu ay isku fahmi la'yihiin sida laga yeelayo doorashooyinka murtadiinta marka uu dhammaado xilka hogaamiyahan kooxda riddada ilawareedi ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in murtad axmed madoobe uu ganafka ku dhuftay soo jeedinta ka timid xasan garguurteed taasi oo ahayd in aan la qaban doorashooyinka maamul goboleedyada islamarkaana min hal sano loogu daro madaxda maamulka ashahadala dirirka ah ee jubbaland ayaa diiday arrinkaas waxa uu sharci darro ka dhigay in shirka lagu soo daro siciid deni iyo hogaamiyaha maamulka khaatumo marka bashiirow hadalhayntii afar iyo labaatankii saacee ugu dambeysay ee baraha bulshada dhex taagneed ee middaas ayay ahayd xubintiina waa iga intaa bashiir aad buu mahadsan yahay walaalkeen cabdulqaadir rabaan ayuu kaasii ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
qaybaha hore ee faafreebka ayaan ku guda jirnaa markan iyo galgaduud jufooyin ka tirsan beesha wuuceysle ayaa tira neef oo geela ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ee galgaduud kaasoo ay ugu talagaleen jihaadka ka socda bariga afrika ilaa afar jufo oo ka tirsan beesha wuuceysle ayaa toban neef oo geela ku wareejiyey wilaayada galgaduud ugu horeenna waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada jufooyinka beesha wuuceysle ee xoolaha bixiyey alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah ilaaha mahad iskale isku kaana keenay meeshaan innagoo isku kaalmaynaysanayna ilaahay wuxuu raalli ka yahay annagoo ka kooban afar beelood oo beesha wuuceysle ka mid a beesha la yidhaahdo reer faqay beesha la yidhahdo reer dhagaweyne beesha la yidhahda reer cabdiraxmaan beesha la yidhahda reer sahal waxaan maanta ku kaalmaynaa wilaayada islaamka toban neefoo geela waan rabna ilahay dartiis inaan ugu dhowaanno walaalna baxna ilahay dartiis ilahay inugu dhowaanno walaalaha mujaahidiintana ay haddii la kuran yahay maalin ay ka dhigtaan suugo waxaan marka u mahad celinaynaa wiilasha oo maaragtay furmada jooga oo cadowga horroga iyo dadka maamulka oo mas-uuliyiinta oo maaragtahay maalin kasta ayaguna maaragtay maskaxdooda iyo muruqoodaba ka shaqayhaya toban neef oo geela tobankaas neef waxaan ula jeednaa kutubka ilaahay jahaadka aan ula jeednaa waxaa kala leh sahal faqay dhagaweyne cabdiraxmaan ilaahay dartiisaan maalkaasaan u keennay maal naloo diray maahan maalana isku soo dirqana maahan ilmaha dhililoo jahaadka ku jira in suugo looga dhigo ayadaasaan aan ugu soo talagalnay kutubka ilaahayaan maaragtay allaah nagu dilo isagaasaana maaragtay taabacsannahay oo rabnaa meeshan war kama dhinna warna inuu dhiman yahaa loogalaa maahane anigaa dhiman laguma galo afarta beeloodu la sheegay reer saali reer cabdiraxmaan reer dhawey reer faqay waaye kitaabka ilaahay waxay ku soo saacideen oy meesha isugu keeneen leequdaas waaye ilaahay kheyr ha siiyo ilaahna ha barakeeyo bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa waaye meeshaan beriga meel ka mida waxaan isugu nimiday annagoo ah afar beelood ayaan waxaan isugu nimiday meelo ka mida gobolka galguduud waan isugu nimiday afartaas beeloodu waxaa waaye nimanka la yidhaahdo sahal cabdiraxmaan dhagaweyne faqa cumar wucaysile toban neefoo geela ayaan waxaan ku saacidnay mujaahidiinta cadowga ka soo horjeeda ayaan ku saacidnay intaas waxaa waaye gacal iyo garabna ayagaa noo ah beelihii naga horeeya beelweynta wacayslo oo iyoo naga horeysana waa bixis sidoo kale u bixis annaguna galabtaan bixinay waana bixi doonnaa moordaanyo intay dhaqan tahay oo wax ku jiraanna shareecada ilaahiyaan maaragtay yaan ugu gargaari doonnaa wabilaahi towfiiq sidoo kale waxaa goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha wacisle suldaan daa'uud aadan xasan oo waaliga galgaduud ku wareejiyey tobanka neef ee geela ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أولا وحان مهد علينا الله سبحانه وتعالى وحان مهد علينا مهد الله كبعدي dadka meeshaan iskugu yimaaday oo ka mid tahay afarta beelood oo hadda meeshaan fadhida heer wacaysle ah iyo wilaayada islaamiga ee gobolka afarta beelood sidii ayaantaanba ay u socotaba kulamadii beelaha lala gelayay ee u socotay bay iyaduna ku socotaa maantay meeshaan iskugu yimaadeen iyakoo bixinaya geel toban neef ah ay ku taageerayaan kitaabka ilaahay maantan hadda beesha wacaysle inay geel bixiyaan maanta kow uma ahan labo jeer ka hor laba beelood aa bixisay oo beesha caligaaf iyo beesha macalinlaawe oo ay bixiyeen iyakuna geelaas suugada ah ee lagu taageerayo dadka furmaha jooga dhallinyarada joogta ee u taagan ilaahay kitaabkiisa inay difaacaan ay ku taageereen oo ku nool dhexdooda ku nool beesha dhexdeeda degan haddaanna ma ahan markii ugu dambaysa ma ahan oo beeluhu wacaysle way ballaaran tahay wayna dhiman tahay waana la keeni doonaa geela hadda la bixiyey oo hadda beesha wacaysle gacanteeda ay ku wareejiyeen mujaahidiinta joogta iyo wilaayada gobolka ay ku wareejinayeen soddon iyo saddex neef aa la wareejiyey welina waa socotaaho beelihii waa dhiman yihiin haddaanna maantay beelaha hadda meeshaan fadhiya afarta beelooda waxay igu wareejiyeen toban neef oo geelahan ay igu wareejiyeen anaguna waxaan ku wareejiyey waaliga gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo hadda goobjoog ka ah shirkan iyo meeshan la fadhiyo marka jasaakum allahu khayran baan leenahay ilaahay dadka maalkiisa ilahay hou barakeeyo dadkana waxaan u sheegaynaa marka inay sii labalaabaan waxaan ilaahay waxaa la dhiganaya agtiisaa la dhiganaya waxaan la bixinayo qiyaamo naga horeysa waxaan leenahay marka ilaahay hanaga aqbalo sadaqada aan bixinay waxaan u sheegayaa beeshu inaysan xowha aysan ka caajisinoo sii labanlaabaan xowha dagaalkooda iyo ay sii labanlaabaan iyo garab istaagka kitaabka ilaahay alwaali waan kugu wareejinayaa tobanka halaad tobanka neef oo geel ah ay la baxeen beelahan afarta ah oo hadda meesha goobta fadhiya marka igala wareeg gaarsii meeshii loogu talagalayoo ay u soo niyoodeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ugu dambeenna waxaa xoolihii la wareegay waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid isagoona ballanqaaday inuu ku wareejin doono ragga ku ribaadaya furimaha hore bismillahi raxmaan raxiim jasaaka allahu khayran suldaan insha allahu tacaalaa geelaas oo sadaqada oo ay bixiyeen jufooyinka hadda la tilmaamay oo la sheegay runtii munaasabada maanta ee waa kaa la wareegay haddii alla yidhaahdona meeshii looga talagalay oo maaragtay jihaad fii sabiilillaahi waddadii alle ee kitaabka ilaahay in lagu difaaco meeshaana gaarsiinayna haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala alla ayaa ugu mahad celinayna subxaana wa tacaala bacdallaahi akhyaarta iyo waxgaradka beesha abgaal jasaahum allahu khayran maanta halkan ay ku soo kulmeen ayadoo runtii talada iyo tusaaladaba ay soo socotay laakiin maantana hadda gaar ahaan munaasabo ku saabsan jihaadkii maaragtay taageeradiisa garab istaagiisa qadii ku saabsan oo hoolo bixin ah oo maanta loo taagan yahay jasaahum allahu kheyraana leenahay ahamiyada ay leedahay mowduucan diinta ilaahay in la difaaco waxay dhibaayo fasaad iyo qalalaaso ku wado in la hor istaagona waa arrin runtii aad iyo aad u qiimo badan waa arrinta ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaalaa arrintaasa ilaahay rusul usoo diray arrintaasa ilaahay rusushaasi dad garab istaago oo ka taageero arrintaasi ilaahay ku magacaabay ansaar ilaahay diintiisii u taagan fadlo badan iyo qiimo badana loo sheegay ee sidaasina xaqa sidiisaba haddii helin ehel oo garab taagan oo xisbi ilaahay ah haddii la helin xagga ma socon karo ilaahay sabab wuxuu uga dhigay addoomihiisa ilaahay rumayday ayuu sabab uga dhigay walidaalika alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin la fasadat ilardu hadday jiri lahayn dad hoolahaas u taagan hadday jiri lahayn adduunkaba waa fisaadi lahaa ninka saa'ilka ah horarka ah diinta horar ku ah amniga iyo nabadda iyo wadajirka muslimiinta iyo qiimahooda duulaanka ku ah wax ku waajibsan ma jiro in laga hortago ninkaasi ee iimaanka kadib haddii islaamnimo la helo ee towxiidba la helo wax loo istaago wax ugu waajibsan waxawaaye gaalada in layska dhiciyo nimanka ridoowey diintooda ka ridoowey in layska dhiciyo waa arrinta maanta meeshan loo fadhiyo oo horey in usoo socotay oo qabaa'ilka muslimiinta iyo nuqabada iyo salaadiinta iyo dhaqanka ay u taagan yihiin culummada ay u taagan yihiin dhallinyarada maanta furmaha ku jiro codowga hortaagan shafka u dhigaayo waxay maaragtay ay u taagan yihiin waana taas oo maanta aan isku kaalmaysanayno qadiyadaasi ahmadidaas billaaran ay leedahay islaamka u leedahay jasaakum allahu khayran ama sadaqada iyo hoolaha aad keenteen maanta horteena taagan waa geel aada bixiseen geelana hoolaha aan leenahay soomaaliya hadda nahay waxa waaye hoolaha ugu qaalisan oo maaragtay ayaad keenteen cid oo idin dirtay ma jirto idinkaa maaragtay u arkay inaad uga qayb qaadataan jihaadka horeyna waa u bixinayseen maalin welba la bixinaayey waxaan joognay maalimaha dhow reer aligaaf ayaan joognay geel bixinayaan oo ciidan soo bandhigayaan waxaan maaragtay joognay reer maclan dhiblaawe oo geel bixinayaan marka maantana jufooyinka kala ah reer sahal iyo reer dhagweyne iyo reer faqay iyo reer cabdiraxmaan ayaan joogna maantana jazaakum allahu khayran ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala jihaad fii sabiilillaahi hoolaha in lagu jihaadayo waa arrin macluuma qur-aanka tilmaamay sunnadii nabi sal alla alay salam ay ku qoran tahay oo aada ogtihiin in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala marka ilaahay sadaqadaasa idinka aqbalo anagana waa idinkala wareegnay gaar ahaan suldaanka hoolahaasna waxa waaye ilaahay agtiisay ku weyn yihiin ilaahay baana ajarkooda iyo sawaabkooda ilaahay bixin karo jazaakum allahu khayran kelimaday ugu dambeysa marka aan dardaarmaayo waxa waaye waxaad ogaataan halganka waxaad ogaataan siraacaga aan ku jirno inuu u baahan yahay sabar iyo dulqaad badan loo baahan yahay cadowgana maanta waa ujeedaan in ilaahay duleeyey in ilaahay jebiyey waa ujeedaan marka waxaa la rabaa isbiruu wasaabiruu waraabidu yaa ayu aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabidu in maaragtay sabarka iyo dulqaadka iyo halganka in la labalaabo maanta waxa u baahan deegaamada codowga ku sugan yahay oo soomaaliya waa dad muslimiin ah walaalo ah maaragtay nala ah codowgaas sidaas uga habsaday cid kalena ay sugayaan ma jirto deegaamada aan degannahay codowga haddii aan ku horeyno ilaahay ku horeeyo waxa waaye ummadda kale ayay haystaan waxaa la rabaa marka ilaa muslimiinta maanta soomaaliya iyo inta kale la xiriirto ay ka ahaadaan ama ay ku noqdaan gacan hal ah oo shareecada ilaahayna marji kitaabka ilaahay marjic u yahay oo maaragtay khayraadkooda iyo danahooda adduun ay leeyihiin ay hogaaminayaan wiilashooda ama culmadooda ay hogaaminayaan in lagu noolaadaa la rabaa shareecada ilaahay wax dhaxadana la istaagayo ee laga qancayo ma jirto shicaarkeena ima nasru wa ima shahaada ima nasru wa ima shahaada qofka ilaahay shahaada siiyo ilaahay waa karaameeyey ilaahay geerida ugu fiican oo adduunkan looga guuro looga tago ayuu ilaahay siiyey ninka noolna ciz iyo sharaf inuu ku noolaado naxnu qowmun acazana allahu bilislaam qoom waxaan nahay ilaahay ku sharfay diintan diintaana sharafteena iyo cisadeenna karaamadeenna ku jirtaa marka aan xoojino insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran hoolihii maaragtay aada u taagnaydeen ee maaragtay aagagii iyo codowgii aad ku aadinaydeen sidii aan is- isku ogeynaa insha allahu tacaala isku ognahay wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suyeyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir een diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay duqeymo kala duwan ayaa waxay ka fuliyeen qidaaca een goobaha la duqeeyey walaalka waxaa ka mid ah mukhayamka jabaaliya iyo sidoo kale mukhayamaadka albariij iyo annusayraad waxaa iyagana laga soo sheegayaa duqaymo xoogan sawiro iyo muuqaale lagu faafiyey mareegaha internetka waxay muujinayeen duqaymaha qaarkood oo beegsaday goobo madaaris ah oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah halkaasoo ay soo micimbideen kadib markii guryahooda la burburiyey waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayso saddex iyo labaatan ruux kuwaasoo cisbitaalada la gaarsiiyey halka dhaawacyadu ay yihiin lixdan iyo lix kale waxay sheegtay inay jiraan dad weli ku hoos jira burburka hoostiisa oo ay awood u yeelan waayeen in ay halkaasi ka soo saaraan Een tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun siddeed boqol shan iyo labaatan halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo lix kun sagaal boqol iyo toban kale een dhanka kale ciidanka gumeystaha yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay bayaanaad uu soo saaray wuxuu ku amray dadka deggan bartamaha qidaaca in ay halkaasi isaga guuraan isagoo sheegay in ay qaadi doonaan howlgallo ka dhan ah kooxaha muqaawamada filistiin een hal sano oo laga joogo dagaalkii bilowday toddobadii oktoobar weli ciidanka gumeystaha yuhuudda waxay ku guulaysan la'yihiin inay xaqiijiyaan ahdaaftii ay halkaas ugu soo duuleen iyadoo in dagaalka khaza halkiisa sano uu xidho ay ka dhiman tahay saacado yar oo qura xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee bakool kulan ay berber socotay dowro sharci ah oo socotay muddo laba maalin ayaa ku soo gabagaboobay deegaanka dudumaale oo saga degmada xudur ee wilaayada islaamiga ee bakool kulankan waxaa ka soo qaybgalay culimmada salaadiinta waxgaradka malaaqyada qeybaha kala duwan ee bulshada beesha luwaay oo ka mid ah beelaha dega wilaayada bakool iyo maamulka wilaayadaasi waxaa looga hadlayay horumarinta deegaanada ee degto beesha dhinaca waxbarashada iyo garab isaagga kaalinka ay kuliyin jihaadka ka socda bariga afrika ugu horreynna waxaa goobta ka hadlay sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoo madasha ka jeediyey kelimaad u badnaa dardaaran بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله أولا وآخرا إلى سبحانه وتعالى يا مهان نغان نعم فربضان الله كوب كورنان وسنينك نعم وي سلام نمد يو إيمانك يو أمنك استقرارك ونجيك هايسن الحمد لله بعد الحمد لله ما يبان مهان نغاي صلاة دينتي علماء دينكي قناعستدي والقردكي برشدي دمان يواجه الشل بدنها قيب قلان شركي لما هذا مع المدين سعودي ee deegaanka dudumaale oo ka tirsan degmada xudur degaas beelle maaragtay ee reer luway jazaahum allahu khayra jazaa ee qaabkii oo marka kulanka aan ajiibeen iyo baaqii wilaayada iyo martaqaadkii oo soo dhaweyntii oo ninsuubiyaan jazaakum allahu khayra jazaa walana intaas kadib walaalayaal kulankii gabagabadiis iyo roogna dowraad iyo duruusi walaha qaadani qodobo markaas mayla raayil ku hadalahayay oo teegnaayan isku jiraan ee walna walka barlami walna shaqo ee la shalqaadya jiraan waxyaabaha markaa wada hadalnayn wayba ku mid ahay insha allahu tacaala in oo xoogga la saar lambaahanyi ee kow dardargelinta dacwada iyo waxbarashada islaamiga ah ee mawaali u muddo walaagii kamay waa jahlayga kukubhaa koran walbarasho diinta ilaahay iyo bardan marka insha allahu tacaala qaabkii iyo shaqadii layska ogaayay daawaturiifkii iyo ducaaddii kole insha allahu tacaala nis sheegani shaqadaasi hayt in oo la garab istaago culimmadana doorsho insha allahu tacaala sidii on ballan qaadeen ilaahay barakaaya juhdi iyo wadan in lama laaban jazaakum allahu khayran qodobka labaad oo aan dardaarmo mayba kumid ah walaalayaal waxyaabaa unu ka hadalnimay kumid ahay dhagarta cadowga mowduuc dhan oo marka kasaabsan yahay muslimiinta dhagartii on maleegayaan mawaadiicda lagu hadlaayo muxaadaro iyo kumid ahay runtii waa arrin iid khatarna in laisku ilaaliyo marka dhagarta cadowga oo ka saabsan isku darka qabaa'ilka haddii nagada fadii may la rahay dadka in la duufsado wal oo maala yacni walban ahayn adduunye iyo wal saas oo kale lansheego dhalanteed eh laka qalado marka manaa lanka weeru dadka marka may waa in la gaalaysiiyo hay-adaha iyo waxyaabaha marka may la rahay barnaamijkaas tansiirka iyo karishtaameenka inqaabilsan oo kaarwejiga iyo suulsaarka waxyaabahaas labahay ummadda marka may waa in lanku digo waxyaabaha marka may la rahay laku hadlaayo mayba kumid haytay oo walaalahan isla qaadinay jazaahumullahu khayra jazaa waxbarashada oo kale markii laku hadlaayo hadda mayla fadhiyin waa iskool laka dhisi deegaanka jazaahum allahu khayran ilaahay barakaay ugaasidii iyo nuqabadii iyo ganacsatadii iyo iskaash iyo marka may waa laka dhisi insha allahu tacaala bila haddaa socotan in la fur iyo balla fadahay taasna may waa muqararkii islaamiga hayey shareeca islaamka gotamay marjican hayti maktaba tarbiya oo tacliimi ha diyaariyeen jazaahum allahu khayra jazaa oo la dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare insha allahu tacaala in lagu faa'iidaysado jazaakum allahu khayra jazaa laisku ilaaliyo waxyaabaha marka waxbarasho ku sheegaya cadowga allah subxaana wa taala on diyaarsadeen unesco iyo walilimada dhagartiyo walbarasho iyo gaalnimada kuduugun marka may waa in laisku ilaaliyo walbarashada islaamigana in laga kala sugnaado juhud la geliyo jazaakum allahu khayran waxyaabaha kaloo laisla qaadaday una dardaaragnay isku ognin mayba kumid ah insha allahu in oo la fuliyo lambaahanye dadka masaakiinta iyo danyarta in la daryeelo laku warqabo may waali ilaahi subxaana wa taala waa ninka gargaare hal tunsaruuna watursaquuna ilaa biducafaa'ikum nasriga ilaahay ninka sheena may waa insha allahu tacaala arsaaqda ka helaan aaranga laku helaa barwaaqi laku helaa mar insha allahu tacaala yeen waxyaabaha laiska dhiirigeliyey hortaba waa la unsurnaayey ilaahi subxaana wa taala siin barkaay taas yeenna mayba kumid ahaa insha allahu tacaala bayaanka xarakat shabaal mujaahidiinka ku bahay ka eedinaay badbaadinta hantida ummadda soomaaliyeed ee geeka cadowga may waa dhacahay oo wallan reebahay ban lahayna bad iyo beri iyo walkasta may waa la aruursadaa iyo beesida iyo dhaqaalajo la dhacahay insha allahu tacaala in hadhowaayana barnaamijkaasa ku mid hayay ganacsatadii iyo walgorodkii iyo kulli bal insha allahu tacaala in arrintaas taas e in lagu taxdiro dhaqaalaha marka may la rahaye haddaha ka wajahan dhibaatada taas yeena kolley waxyaabaha lagu hadlaya ku mid hayti may kale ku mid aha waxyaabaha laku hadlay laisla qaadaday oo in la furiyo lambaahanya insha allahu tacaala ku mid aha xaaluufinta dhirta oo runtii dadka marka may wahaa barnaamijkaas in badan way ku hadli arkadan go-aan guudaa ku saartay wilaayadana go-aano gaargaar eh la kulamo badan odayaalka meelba la kula kulamo waa laka hadlaya barnaamijkan marka insha allahu tacaala geedaha ra-sulmaala nin in nololaano kirinta jazaakum allahu khayra jazaa inuna lankastab doorshayna qaadado ummado jacla ku argeedo la badbaadiyo may waali un hadda badna ma lihini webana ma lihini beer saasana ma lihini walaawna ka noolnin may wahaa xoolahaas waayo daaqa marka insha allahu tacaala in la ilaaliyo may kale ku mid aha waxyaabaha inu dadka ku wacyigelin fadaan ku mid aha insha allahu tacaala faydhowrka iyo caafimaadka iyo may waa nadaafadda insha allahu taala in laka dadaalo maadaama ha socdaan xiliyo roobaad iyo walbadan ha dhowyin insha allahu tacaala caafimaadka hadee eed ba muhiim ay waa lafdhabarka nololu waxyaabaha lanku maarmaana kamid ay wala dhan oo marka may la raay nagada may kumid aha nadaafadaas iyo marka eed ankaabaas macnaha caafimaadka marka alwiqaayatu khayru min alcilaaju macnaha hadee in aada marka jirita daawo weydiifade asbaabti marka macnaha kahortaga hayt in aada lakoyta oo nadaafada kowka ata ayaanu muhiim waa insha allahu tabaaraka watacaala waxyaabaha kale oo isku wacyigeliyaan mayba kumid aha geedka ilaahay mayna siiyay wadan barwaaqe iyo ilaahayna siiyey hoolahoo ka dhagamaayaan daaqa ka fayleeyey taaboo ka kafayleeyey beeroo tacbishadii oo ka fayleeyin in marka may waa xooga la saaro tacabka beeraha iyo wax soo saarka dalka ilaahay subxaana wa tacaala waddankaana sii meelo gaar kumid ah dadka dhallinyarada sacuudi intaa ribaayaan markii aada wareysad may galayna buur korshe arla saari laka shishabiyaa la abuuree saasaa beer laka kawaala laakiin geega ilaahay dhulana siiya alxamdulilah in marka may wahaan lagu faa'iidaysado tacabka beeraha iyo barnaamijkaas insha allahu tacaala arfani way kale kumid aha insha allahu tacaala walaalayaal sii ta'kiidiyaana waxyaabaha marka nisdardaarmowna kumid aha jihaadka geega socda oo bariga africa ku socda hadee waa jihaadka beelamay baan haytay lafdhabar aan haytay waana ngata insha allahu tacaala in lalama laabo arrintaas taasa insha allahu tacaala mucaskaraadkii iyo meelaha marka ciidaadkii iyo diyaargarowgaas wilaayadana marka mayba guud ahaan barnaamijkaas baa ugade waan way ka dhawaaqay insha allahu tacaala in mucaskaraadkii la diyaargaroowo lasdiiwaan geliyo ummato la wacyi geliyo cadowga allah subxaana wa tacaala israacsiyo bis ee waan baahanyin may waa ilaahi subxaana wa tacaala baa ibi ilaahay ana noo ka filnaada insha allahu tacaala haddana xamlo kale cusub ti intaasu maga ah waalati amasom walaa ka fashalmi atamis yalari walaa ka fashalmi hadan magaago kale maga jin walaa biyo unan gordaan oo gaalo kale hadana lanka weeruhay insha allahu taala yoona dhammaado doonan lay kulamaa awqaduu naaran lilxarbi adfa'aha allahu ilahay nin ballankaadi markasta oo dabnaareed yo hashidano dabdagaal hashidaan ilaahay subxaana wataala waa demiye waana dimaayaan insha allahu tabaaraka watacaala mujaahidiintan wayba ansurin yihiin maan unku daalo doongnay yooga dadka muslimiinta ee kaaladaayaan bacdallaahi oo garab yiin garabsadaayaan in la dagaalanka cadowgii oon ku daalo doogno walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay suldaan cabdiwaaxid suldaanka guud ee beeshalawaay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركور إلهي أن مهنغان مهضمانتي إلهي بأسكولة بعد الله ما مهنغان حركة الشباب المجاهدين وسببتي جيك هوسكن لكهرجلها بعد الله ما يكلام مهنغان والغانو ولايد بكول شيخ عثمان أبو عبد الرحمن أن مهنغان إيو انتل سؤتيب إلهي مهده تنكلت دور إيو ma isbarbar socday casharo la biyaayay oo kitaabo ah lama maalamood may lahaa bandhikaayay tuma i kow qodob oo muhiim ah iyo laisla falanqayd ilaahay ka mahadsan tan kowaad may haytay inuuna qaadanay taageerni warkaha kubay xarakatu shabaab almujaahidiin oo ah in muslimiintan xoolajo la difaaco ee nimankan fidida ee walaa iyo hata ka kaheen oo hoola muslimiinta ka halaaltaysadeen in si edlinku hortooda liindiidu la qaadani waxbarashada dhinac kasta leh qaadani in oo la difaaco ardiga iyo diintaba la difaaco oo xarakatu shabaab mujaahidiin bariga afrika una ka taageersannaanbo ka garab surugna in gaalada la difaaco lala dagaalamo la oryaamiyo la qaadani barnaamijkusehe edaan la qaadani may kale la qaadanaya xaalufiintii dhirta oo la baabi'iyahayo lahantaladi in la baabi'iyo barnaamijkaasna eedaan taageernay waana la qaadani intaas dhanna garab surugna beegnama ku sheegana insha allahu haddii ana ka hadlahaayo afka muslimiinta khaasatan gaar haan beele aan hukumaaw beele reer luwaay oo hadda ka nool bokool laakiin meel kasta iyada rogdaba saasaan sheegahay insha allahu yan in ila qaadato may kale la qaadanaya in mu'askaraad mujaahidiinta la taageero mu'askaraadka la buuyo ciidamo fara badan insha allahu dhinuunku socda hornaan qaadanay haddana jeeyi doogno yeena la qaadanay may kala qaadanahe masaakiinta dadka ka dhex nool ay taamto in liin gargaaro saxda xarakada taban taabaya ay tiisa ku daran ununan taban taabino qabiilka masaakintiis waa la siiyo ay taamtiis laku warqabo arrintiyadeena eedaan qaadanay may kala qaadanahe garab istaagis oo wal kaste ha ka jihaysan mujaahidiinta inuuna ku horseeda doogno insha allahu ya qaadani nadaafadda ololada nadaafadda oo lahaqaad ifay dhowrka in la qaadado sifay la dhulka liin nadaafiyo cudurro badan in walaaqasyado laku horseeda xarakadeeda wadada la qaadani barnaamijkaas may kale aan ku faa'iidaysaday tumi koo godobahay aan horta barnaamijkan sida waaligaanoob in sheegay may kale hadda barnaamijkan aan ku faa'iidaysaday idaacadda warbaahinta hata in sheegay qabiilka oo luwayla raaw meel kasta isroogo in yo gaalada in taageer gaalada dhibaato badan wadda magala magal guursaday walayin walba aqlan la hayno ilaahay an ku obsadaane dhaalime walba kooyo nimin deesbar guraw laakiin dayusbar anan kasaano sheena in walaqas laku digtoonaado in dastuurka laku digtoonaado diinta islaamka laku dumyahay in walaayo laku dheerado in islaamka la taageero in naf in maalba la kabiyo qabiilka tan khaasatan an afjay ka hadalahayo ma in sheegay in walaayo qabaan maal ee islaamka ka taageeraan in lafaajo ka taageeraan naftiyo biyaan in gaalada laku horseedo may kale baagantaan ku jeediya nimankii murtadiinta ah oo beellan ha ku jeedo meel kasta yo rogaan in yow ku tawbasheenaan diin gaala ma anfacaasu dastuur gaala ma anfacaayaan aboo yoona muslung ha haay awsho iyaad yoona muslungu in arrintiyada ku tawbasheenaan sidan ka dhaqsi badan gaala yaab hata guuraha ayto ma la guuri koraan in beerojow sukooyaan in awsho iyaadi onkooyaan in gaalsho daajisadaan in magaalooyinsho dib unkooyaan noolal faylaka nooladaan yo oo muslimiin in dhimadaan haddii taas dhii waayto mardembe oo gaalo roorti iyo ergoy iyo saasa aha i cudurdaar markiyada may isku weelo doono insha allahu hataba maylanaa in sheegahayna ambaaqana in yo kooyan safaylahan dhawaayana safayle lahan dhawaaya dhibaatanaba jarto islaamka dhatiis noolal fayle jarta isiinba og in lambeensiinsho sheego lan usub hoba gaalo guurto qahooti nagada hadale walaa barsho laka hadalay eeb eh walaaqase in hoostiyo linka noolan dulligaas isan inka noolan taasna siinka dara insha allahu lankii ilaahay walanka dara ilaahay anka anfac kii towba sheeno waayona usuntaal وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته malaaq cabdulaahi dheere malaaqa beesha luwaay qaybta degta ee bakool ayaa sidoo kale goobta ka hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي تبارك وتعالى يا أم مهديان ثانيا ميكل أم مهديان ولايدا إسلامي بقول يا أم مهديان ميكل أم مهديان محافظ خضر ميكل أم مهديان بيلشان تقماس أوديالش والقرد يا المودينش ganacsatadii uun weernahana ay jiibeen jazaakum allahu khayran allana kule insha allahu eh, kulankaas walaalaka kulme may kumadahayay duurina nin qobodii kitaabka khudayana nin akhri alwalaa warbalaa in way nin akhri may kale nin akhri yihiin azuhud adduunyada intii laku zaahid oo mayla nin eh, muxaadarada ka jartay jihaad fii sabiilillaahi muxaadaradiina nin jeedi Eh, jazaakum allahu khayran taas kule insha allahu eh, duuridii iyo kulankiya ka saabsanayd qodobada kale may ahaan la falanqeeya may kumad haytay gaalada hagardaamada iyo wed intii laku fogaada jazaakum allahu khayran bayaankaas may waa xarakatu shabaab almujaahidiin ninjeedidi waan ununa qaadani haddii beel reer luway unaana may kale walaalaha nisjeedi kumad hayay tarbiyada awlaada tarbiyatul islaam intii laka tarbiyay jazaakum allahu khayran yeena qaadani masaakinta intii la kaalmay hortaba ha kaalmay jarni yeena qaadani may waaha bayaankii harakada ha saarti oo gaalada may waha umuto may waa hoole jodha oo haayaan may waha bayaankii sugayna si guud ayaan qaadanay insha allahu way harkada kabaal surugna jazaakum allahu khayran xaalafiinta duurkana insha allahu qootala hafalofiyaawyana qaadani nadaafadana saas oo kaleed qaadani tacabka beero la taabadaw gaala intii la ningalan hoorsaneena qaadani jihaadkii insha allahu waa laka dhawaagay hayaal jihaad la arina insha allahu garab surugna yana qaadani may kala qaadanay insha allahu e baaqi oo insha allahu amiirkan wakhaasatan insha allahu suldaankanuna ee insha allahu e harakadii go-aankii sugaay ku qaadi reer boqool han insha allahu ununa qaadanay waana dhabaal surugna kelmadiina intaasaa ka gaabiye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeynna qaar ka mid ah culimmada deegaanka iyo ganacsada ayaa kulankaasi ka hadlay بسم الله الحمد لله إلهي أن مهدان مرككوة ثم بعدين ما أمها النغانة ولاية إسلامك بقول أو أمير أي شيخ عثمان أبو عبد الرحمن بعدين ما كلام ما النغانة ملاغدان أو دينتني هجامية سلطان لنا ملاغ لنا قبلنا يوم ما النغانة إلهي قرب شو قالوا نون ضتي أدي إلهي نوال آه، دورات أم بقولون أرما جهاتي أرما بمنا مهم لكو قتال داي يا رهوغني مرككوة دينا أنا براي jihaadka alxamdulilaah aanani booriya ilaahay baa harid lilmuminiina alal qitaali ari tiyadaa ogolaani diinganana baraaye alaanana baraaya may kumad ahaa inay adduunyo walba yaadan hayn awdaadta kitaabkan in akhriya adduunye nabigu sal allahu alayhi wasalam ka tilmaamay neef baktay imuwaar baktay midimareedooba inta adduunyada saas sida neef dugaagda dawladan kureebadaas neefkooba koo baktiiba dawlada diidaas anfasahaas adduunye ilaahay subxaana watacaalana may leeya falaa taquranna kuma lehe addunya adduunye aysan kadiinay arintiyada hayna may waha ogolaani herowba ogolaani tan kale may qodobo badan aad meelin ha kubahi hortayba la sheegay walyar ana kutaabada ee muslimiinta maalshoo la badbaadiya oo harakatu mujaahidiin ha ku- ha ku bati garab surugna arantiyada eed aan taageersagna may kale taageersagna nin gaalada hortayba la dagaalmay la dagaalmay hartana la dagaalagna iyo adugnin ata unun alxamdulilaahi ku horseedaan ay gaal un harta kiin ku wareegdaano diyaarkiin ilaahi subxaana watacaalana eray wa aciduu lahum mastadaatu min quwatin ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم ان الهي ادو شيء ايونا ادو مسلمين اتين سنساس اوغاتان قلنا دad mujaahidiin ana haddii geeguna ulmaado ana khaasaan muslima ana laakiin ulmaado reer luwaay ana oo mujaahidiin diyaarsiinga yaba doontaan insha allahu hataba jabsandiin may waa maysinka nasteeyaane osinka waadiyaan in amaaradeeda iyo gaaladeeda meeli roogdo yabgaduteyeeda meeli kahaaras ha ku tabtaan marka islaamka ha dhahgalaan idiinkoytan sida suldaankana sanfari ha ogolaataan hob isin diidan isin lay may waa naara horsen ku jarta adduunya aakhiraba naara ka jarta insha allah warki meelun ha ku jeediyaaniyo warkan waa la qaadi arrintan alxamdulilahi guula laku deeri asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أولا ما يدعات وصل عميها ولايدها نبوغت وبيني ما أردي والغا قولك بكور شيخ عثمان أيوة أنت لجرت مركا الحمد لله إيد يدها نوايني لما بر أو دورة أو عشرة دو دريران iyo ma aragtay antilamada iyo beryaalkan nin socdan geeka markaa ha gebagabaawen dhowr walhaad yan haniinjeedi waanaad iska ran iska ogolaani dhowrka walhaad maybaa kumadaa tumi dhowr qodob iyo waalig haniinjeedi qodobka koowaad may haya dardergelinta dacwada iska ilaalinta xagardaamada cadowga badbaadinta dhirta badbaadinta hantada muslimiinta faydhoorka ama sanitationka tacabka beeraha iyo jihaadka iyo mucaskaraadka iyo halumajar antan intii la hiriirtiyana haniinjeedii waana la qaadani waana ka garab suugna hada maa aquulu lakum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarka oo qodobixii silaad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب